فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada caawo aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah macwiisleeda mudug oo noqday sidii tusba xarigga laga saaray hoggaankooda oo gurgurta ku eedeeyey inuu ballanta uga baxay muuqaallo ay iska soo duubeen kadib markii taleefonka lagu dhegaystay ayaan idiin soo gudbi doonnaa khilaaf adag oo soo kala dhex galay xasan gurgurta iyo sidoo kale mahad salaad kadib weerarkii hotelka s y l xogo soo baxaya oo ku saabsan saameynta uu reebay weerarkaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dadka ku nool wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo bogaadiyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l qaar ka mid a dadweynaha codadkooda ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa xubinta soonka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan ma jiraan dad caafimaad ahaan ay adag tahay inay soomaan dhakhtar ka warmaya ayaan dhuuxa idinkugu haynaa ciidamo yahuud ah oo lagu dilay khaza iyo xasuuq hor leh oo ka dhacay marinka khaza qodobadaas iyo caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa xalqada afaraad xubintii aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan tan iyo markii uu dhacay dagaalkii weynaa ee xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday ciidankii dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka caad islamarkaana cagta la mariyey ciidankii halkaas ku sugnaa waxaa dhacay jabkii ugu weynaa ee soo gaaray guutooyinkii ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawiisleeda kuwaasi oo dhowaan dowladda federaalk ay geysay qaybo ka mid ah gobolka mudug kadib weerarkaasi waxa ay ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawiisleeda noqdeen kuwo aan la qaban karin oo deegaan weliba waa ay ka firxanayeen iyagoona deegaanba deegaanka ka dambeeya mid mid uga baxayey kadib markii ciidanka dowladda federaalka ay gaareen qaar ka mid ah deegaanadii laga soo kaxeeya oo ay magaalada muqdisho ka mid tahay waxaa halkaasi dhibaato daran ay ku wajahaysaa qaar ka mid ah maleeshiyaadka macawiisleeda kuwaasi oo hiil u noqday islamarkaana ka garab dagaalamay ciidanka dowladda federaalka maleeshiyaadka macawiisleeda ayaa sheegaya in ay xaalad adag soo wajahday meel ay aadaanna hadda ay garan la'yihiin mid ka mid ah hogaamiyaasha macawiisleeda ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada dowladda federaalk iyo macawiislada koonfurta mudug ay ka baxeen in ka badan shan iyo toban ilaa labaatan deegaan sidoo kale wuxuu gurgurta ku eedeeyey in uu ballantii uga baxay taleefanadana ay ka dansadeen xaaladoodana ay aada u xun tahay hadda dayaca meeshuu ka yimid madaxdii iyo siyaasiyiintii buu ka yimid marka waxaan leenahay siyaasiyiiney madaxay dadka adinkaa madax u ah dadka adinkaa matashiin adinkaa dowladnimada ku matashiin adinkaa siyaasadda ku matashiin adinkaa haddaa lakuu roya yaqaana meesha wax ka qalloocdeen iyo meesha wax ka qaldameen adinkaa taqaaniin waxaad la socotaan dhulkan laga baxay inuu dhul baaxad badan yahay khaasatan ilaa iyo caad ilaa iyo camaaro ilaa iyo xinlebi ilaa iyo waa deegaan markii la isku dardaro magaalooyinkiis waaweyn iyo kuwiis yararka ilaa iyo mataqaanaa ilaa iyo labaatan ilaa iyo shan iyo toban deegaana gaaraya meesha wax ka qaldan yihiin adinkaa naga taqaaniin waxa dhaqaalaha loo waayan adinkaa naga taqaaniin sababta ciidamadu difaacida uga baxeen adinkaa naga taqaaniin annaguna shalay adinkaa idin fiirsanaynay adinkaa madax noo ahaa adinkaa dhaqaalaha iyo tashiilaadka iyo mushaaraadka iyo farsamada iyo saadka bixinaya haddee wixii hallaabeen ha qarinina ha ha qarinina dadka la hadla taleefanada qabta u sheega waxaad tirahdaan waxba idiinma hayno waxba la idiinma hayo annagu wixii aan hayne waxba kama hayne waa isxalliya dhaha ha shalay saad u tidhaahdeen wax walba annagaa hayna annagaa wanaaggii iyo sharafkii iyo nidaamkii hayna annagaa hayna saad u tidhaahdeen maanta waxaa la idinka rabaa meesha ugu xunay taagan tahay dadkiiyo barakacay dadkiiyo mataqaana daalla ku horaya qaar u qaxay mataqaana halkaa iyo mataqaana ay u qaxeen xeeb u qaxeen qaar ay usoo qaxeen mataqaana daalla ku halkaan qaar waa go'doonsan yihiin qaar waxaan loo sheegay in la dilay dhibaatada baa ku socoto dadkii waxaad mas-uulka ka tihiin waa dadka waaye dadka dhibka haystana haddee shalay haddaanu dadkii aanu loo- loogu bishaareeyey dowladnimadii iyo qarannimadii iyo khayrkiibaa socdee war maanta wixii ka dambeeyay yaan yaa qof walba madaxaaga meelaha ku xiran heryada ha la iska qaado ilma adeerayaalow waxba yaa la isku qaranin annagu haddii alla kuu royahay siyaasadda ma naqaan wax si wax- waxa la sheeg sheegahay wararku waad badan yihiin
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaad maqlaysaan qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa xubinta waxaynu ku soo qaadanaynaa ma jiraan dad caafimaad ahaan ay adag tahay inay soomaan waa xalqadii afaraad waxaa idinku duwayaa doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka guud ee jilib kaasi oo si joogto ah u jeediya xubintan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا bismillaahi araxmaan iraxiim waa barnaamijkii soomka iyo caafimaadka waxaa jiro sidaan ognahay kitaabka qur-aanka ah ee kariimka ah ilaahi subxana watacaala wuxuu ku sheegay dadka musaafiriinta ah iyo dadka xanuunsan inay iska afuraan maalmo kalena ay beddelkoodii soomaan waman kaana mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar ee mariidka asaga ah waxaa jiro xaalado badan oo qofka uusan soomi karin insha allahu ta wax kamid a inta ku sharaxaynaa midka koobaad qofka haddii uu caloolbax badan ama shuban badan uu hayo qofka asagaa ma soomi karo sababtoo ah qofkaas macdan badan iyo biyo badan iyo cusbo badan ee jirkiisa ka baxayso taasoo keenaysa inuu qofka hadduuse biyo cabin keliyaha ay fadhiisan karaan marka qofka oo keliyaha ka fadhiistana waa xaalad keenaysa dhimasho marka qofka asaga ah hadduu shubmaayo shubankiisa zaa'id u yahay ma soomi karo xaaladda labaad haddii qofka ay hayso qandho aad u daran qandhadaas ayadana waxay u baahan tahay inuu jirka biyo badan uu helo sababtoo qofka markuu qandhan yahay kuleelka asaga wuxuu isticmaalaa biyo aad u badan xaaladda saddexaad waa qofka hadduu qabo cudurka tbda weliba xaaladihiisa hore oo acute-ka ah qofka asaga wuxuu u baahan yahay inuu helo maalinkii cunto nafaqaysan saas la-adligeeda ma soomi karo midka ku-xiga wuxuu noqonayaa qofka hadduu ku leeyahay boog caloosha ah ama mindhicirada ah kaasoo saacado gudahood aana ka maqnaan karin cuntada iyo caano inuu ku qaboojiyo qofka asaga asagana ma soomi karo waxaa jirtoo kale qofka hadduu uu qabo cud- cudurka loo yaqaano liver cirrhosis ama beer dhamaadka ama uu qabo cudurkan loo yaqaano hydronephrosis hydrocephalus cafwan haddii maskaxda biyo uga furan yihiin ama beerka uu ka dhamaaday asna qofka asaga ma awoodi karo inuu soomo dhibaato ka weyn baa u imanaysa qodobka ku xig waxa waaye qofka hadduu anemia yahay anemia qofka hadduu yahay dhiiggiisa uu yar yahay kuma darsan karo soonka xaalad khatar uu gelayaa qofka marka anemiyada qaba kama maarmo cirbadaha qaarkood inuu maalinkii qaar qaato ama nafaqo xaaladda ku xigta waxa waaye qofka haddii x- xididadiisa wadnaha ay xirmeen sababta xirtana ay tahay biyo la-aan horay uu qofkan uu u sameeyey haddana kuma dari karo biyo la-aan dambe way ka daraysaa xaaladaasi qodob ku xig waxay noqonaysaa hadduu qofkan cudurka macaanka uu qabo cudurka macaanka asagaa noocyo ah qayb waxaa loo yaqaanaa waa qaybta tayb towga ama tayb one hadduu tayb towga uu qabo kale qofka waa laga yaabaa inuu soomi karo dad badan oo soomana waa jiraan caafimaad bayna u taa soonka laakiin qaybta tayb one ka ah waxaa la isduraa saddex xaalad duhurkii waa la isduraa subaxii waa la isduraa habeenkii waa la isduraa hadduu qofka isdurana xaalad khatar u gelayaa marka asna ma soomi karo Ee, waxaa jirtoo kale xaalad kale oo loo yaqaano inuu qofka ama loo yaqaano hypertension inuu ee, inkhifaad daqdo dami shadiid inuu qofka dhiiggii barashirkiisa mar walba iska hooseeyo qofka asagaasna hadduu biyaha uu joojiyo iyo cabitaamada shaaha waxaas uu cabi jira hadduu joojiyo wuu sii dhacaya asna soonka uu ku adkaanaya mana soomi karo Ee, waxaa kaloo jira qofka hadduu ka jiran yahay keliyahoo kale asna ma soomi karo wuu oga sii darayaa xaalad khatar inuu sii galaa suurtagala ama uu kooma galo waxaa kaloo jirto xaalad kaloo ayadana ah xaalad inkhifaadi nisbatu sukari fi dami oo ah qofka in sokortiisa ku jirta dhiigga inay dhacdo qofka noocaas oo sokorta ay ka dhacayso asna ma soomi karo ilaa wuxuu gelayaa xaalad kasii darantii hore oo haybooba dhibna ku geenaysa jirkiisa marka saa arkaysiin intaa hadda aan sheegnay qofkii isku arka cuduradaas qabo dhakhtar muslima oo caadilana uu u sheego insha allahu tacaala waxaan is leeyahay way oga filan tahay inuu maalmo kale soo celiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
عيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa markaana aynu aadno magaalada muqdisho kadib weerarkii cusla ee xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaa khilaaf adag uu soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka gaar ahaan gurgurta iyo sidoo kale ninka hogaamiya hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka waa mahad salaade gurgurta ayaa la sheegay in isagoo aad u careysan uu tegey mid ka mid ah xarumaha sirdoonka ee dowladda federaalka ay ku leedahay magaalada muqdisho wuxuu halkaasi ugu tegay taliyaha sirdoonka mahad salaad oo aanan filaynin imaatinka gurguurte waxaa la sheegay inuu gurgurta aad u canaantay mahad salaad isagoona ka dalbaday in la tuso kaamirooyinka wax duuba kuwaasi oo ku xirnaa aagaga ay dagaaladu ka dhacayeen mahad salaad ayaa la sheegay inuu dejiyey xasan gurguurta oo aad u welwelsanaa islamarkaana ka naxsanaa wixii ka dhacay hotel s y l ee magaalada muqdisho oo u dhow hoygiisa xilligaasi wixii ka dambeeyey xasan gurguurta ayaa la sheegay inuu ku laabtay villa soomaaliya ee magaalada muqdisho xilligaasi wixii ka dambeeyey xasan gurguurta ayaa la sheegay inuu ku laabtay hooyga madaxtooyada uu ka degan yahay isagoona intaa ka gadaal soo wacay mahad salaad kuna wargeliyey in uu doonayay in arrintan tallaabo deg deg ah uu ka qaado dabcan siyaasiyiinta qaar ayaa qiyaasaya in saraakiil badan ay xilaalkooda weyn doonaan inta bisha barakaysan ee ramadaan lagu guda jiro
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqoon bulshada wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay bogaadiyeen weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho wariyahana maxamed muude abu muslim ayaa la kulmay qaar ka mid ah bulshada magaalada saakow kuwaasi oo bogaadiyey weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho horta magacaygu waa cali cabdikariin cali arrinta meeshaas ka dhacday waa maduu ilaahay ka jawaabi karo mad haddana ka jawaabi kara maaha alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin kun iyo kow goor waxaan ku macday allah inu untay addoomiyiis aan nahay addoonnimada inaan naga qaranno waajibna saaran waaye laakiin raggii meesha galay waxaan ugu ducaynayn waxa waaye wax ilaahay agtiisa jiro waaye ilaahay agtiisa ay rajo ka rabaan ina ilaahay agtiisaan ugu ducaynayna s w l eeyihii ku aruursaday arday ilaaha soo adeegsaday bacsiibi horta marka u horeysa ilaahay baan ku xamdinaynaa ku shukrinaynaa waxaan rajaynaynaa arrinta basdheriga waa bislaaday dheriga wixiis buru buru buru markii dambe waxaa waaye waa degayaa dheriga waa bislaaday qof kastoo islaam ah ee soomaali sheeganay islaam lama sheeganay waxaan ka codsanaynaa in dhiiriisa furo ilaahay la barya adowga waa bislaaday adowga dheriga dheriga dabka saar aan ka dejin intaas horta waxay iga tahay saasay iga tahay marka waxaan rajaynaynaa idam alla ilaahay weynahay waaxidkii addoomiyiis aan nahay ilaahu adna mar walba waxaan leenahay habeenkii markaan soo kacan ilaahu ayna raxmo nuga soo fiiri ilaahu ayna raxmo nuga soo fiiri islaamka meelu joogab yaan u ducaynaa aqbalkana allah iskale ilaahay nu anaga aqbala addoomiyiisi baan nahay dadkana waxaan u sheegayaa soomaaliya dameer aad aragtaan baa markii layidhaaha istaagaa layidhaha waa joogsina dameer waay ogow haye oorta geela markay raran yihiin ratega waxaa la yidhaahdaa dig wareegso geedka markuu kusoo dhawaado wareegso ala leeyahay waxaa loo sheeg waa taltamaadaas geela hoolaha qaadanaya waa baniaadan baan nahay dameer maxaan ka aqla daray bas dameerkii liilaa joogsaday dameer maxaan ka aqla daranahay ilaahaygii weynaaya nu cunta hadalkiisa inaan beentayno cadowga islaam aan garab siino af iyo idin baan siino waajibnagu maaha qof kastoo islaam ahow soo noqo ilaahay u soo noqo diintaada u soo noqo dalkaadi iyo diintaadi iyo dadkaadi difaaco wabilaahi towfiiq magacay meelarey malaaq biye malaaq axmed ilaa ayaa ku mahadsan marka hore waan soo dhowahay cilaamka idaacadda alfurqaan marka labaad ee waa nimco iyo guul ilaahay uu muslimiinta ku garadaystay wax lasoo koobi kara maaha waxaa waaye waxaana caddaynaysaa in aysan waxba isku haynin xasan garguurti kooxdiisa oo sheeganayay in ay soo afjari doonaan mujaahidiinta maanta waxaa ilaahay mahadiisa ah in egil soo afjaray magaala madaxdii gudaheeda weli madaxtooda u muuqato hotel ku yaala hotel israa'iil hotelkaas oo xaqiiqdii am- ammaankiisa aada loo sugay sida ay sheegeen rag badan oo murtadiin ah hadday ahaan xildhibaano hadday ahaan lahayn saraakiil ciidan hadday ahaan lahayn eh, madaxdii kale hadday ahaan intaba wax dhintay iyo wax dhaawacmay ay noqdeen waxaa taas waxay caddaynaysaa in aysan waxba isku haynin maxa salaad iyo garguurta waxyaabihii ay ku hadlayeen oy lahaayeen eh, waan soo afjaraynaa xamladii uu qaaday tabardaradooda ayay caddaynaysaa midaas ugu dambeyn ugaas ummadda soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa ummadsan waxaan u baaqayaa beentii loo sheegayay inaysan waxba ka jirin maanta adduunka waxaa ka jiro eh, dagaal u dhexeeya xaqa iyo baadilka wax u dhexeeya ma jiraan marka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan u sheegayaa in waxa lagu soo duulay ay tahay diintoodii cirdigoodii maalkoodii naftoodii loo soo duulay wax la rabo in lala dagaalamo ay tahay islaamnimada marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay garab istaagaan mujaahidiinta oo in la dagaalamaan gaalada ku soo duushay una soo duushay diintooda maxaa yeelay eh, maanta waxaad arkaysaan waxaa lala dagaalamayo inay tahay diinteenni ilaahay noo soo dejiyey ee ilaahay noogu talagalay inaan isku xukunno ma yeelayn dastuur aan isku xukumaynaa ayaa leeyahay marka nin kasta oo muslim ah idaantaada waxaa ku jirtaa mid aakhir mid adduunyaba inaad ilaahay u dhowaatid ood jihaad ka qaab geshid ood la dagaalatid murtadiintan howsha ay wadaan bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilah ilaaha ku mahadsan kitaabka allaah allaha koryeelo aad bay u mahadsan yihiin wiilashii mujaahidiinta naftooda u huray inay ridadaas meesha ku tashanayso oo kitaabka ilaahay inay hoos u dhigaan ay ku joogsadaan oo ay dhibaateeyaan oo ummadda islaamku meelay joogaan inay dhibaateeyaan meesha ugu shirsanaa ay halligaan dhammeeyaan gacantooda ku dilaan alxamdulilah ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan aad bay u mahadsan yihiin
ummadda soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa ugaas ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in kitaabka ilaahay ay koryeelaan ay soo garab istaagaan een, qolada huteelada lena waxaan uga digayaa iyagana in huteeladooda had iyo jeer shirarka lagu qabanayo oo kitaabka ilaahay iyo diinta islaamka iyo ummadda islaamka lagu dhibaataynaya inay ka fiirsadaan oo ridi iyo wax u dhow iyo wax gaala sheegto huteeladooda ay ka ilaaliyaan kitaabka ilaahayna maanta ilaaha mahadle ilaaha ku mahadsan soomaali meelay joogaanba kitaabka ilaahay inay u istaagaan garab istaagaan ayay isla qaadatay ridooy waxaan idin leeyahay ummaddiina soo raaca bismillaah magacaygu waa abuu muscab een, howlgalkii xalay ka dhacay een, hotel s y l wuxuu ahaa horta howlgal barakaysan buu ahaa xili loo baahan yahay wuu dhacay howlgal wuxuu ahaa qalbigeenna iyo quluubaheenna aad ay ugu farxeen Een, s y l waxa weeye waa hotel ku yaala xamar oo gaaladii riddadu nimankan riddada ay aad u degaan waxaana maqlay saan maqlahay inay ku shirahayeenba marka ayada howlgalka ayada u dhacayay shir inu meesha ka socday oo niman xildhibaanle ku shirahayeen Een, howlgalka asaga marka waa howlgal aad barakaysan buu ahaa aad baan ugu faraxsannahay nimanka sameeyey iyo wiilashii howlgalkaas galay ilaahay ajirkooda ha badiyo wiilashii soo aas-aasay oo barnaamijkan kasoo shaqeeyeen ajirkooda iyo xasanaadkooda allah badiyo insha allahu tacaala aad howlgal aan aad uga farxnay ayuu ahaa waxaan kaloon aad inaan oga hadalno arrin aan rabno inaan aad oga- oga- oga hadalno ah nimanka riddada ahaa maalmahan waxay aad u bambuurin lahayeen nabad sugidooda waxay lahaayeen xamar nabad nabad nabad sugideeda yaa yaa fiicnaatay waxay lahaayeen xamar meel walba waxaa taagan askari dharcada waxa weeye been bay isu sheegeen waxa weeye in yaroo un loogu talagalay in laga maqnaaday maahane waxay ayaga nabadsugida ayaga sugeen maahayn wax looga maqnaa weligeedba xamar waa la dhex geli jiray hoteeladeedana buud baa lagula tuman jiray xalay baana lagula lagu sameeyey ayagoo indhahooda shantad ah nimankii barnaamijkaas sameeyey waa naga farxiyeen allah ka farxiyo waxaana filahayaa insha allahu tacaala inay ku quus qaadan doonaan gaalada riddada ah nimankaa riddada ah ee xamar joogo oo kibray oo waxa weeye gaalada u shaqeeyay xamar degan inay ku quus qaadan doonaan maan filahaya insha allahu tacaala haddaad hoteelo gashaan iyo haddaad dhagaxyo waaweyn darbi aad gadaal ka martaanba wiilal baa idin imaanahayo buudna idinkula tumanahaya biidni illaahi tacaala ilaahayna naftooda ka gadanahayo oo cidna aan ka baqayn kuwa qayliyey iyo kuwa calacalay aan u joojinayn bartooda loogu imaanaya insha allah hotel s y l madaxtooyinu ku dheganaabaan maqlay oo ku dhowiya madaxtooye marka qiyaas madaxtooyadoodii baa loogu tagaya oo laga dhex qaraabanaya marka aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkaas alfurqaanna aad baan ugu mahdinahayaa inayna weydiiyaan su-aalaha noocan oo kale xilyadan oo kale aan faraxsannahay inay su-aal naga weydiiyaan aad baan ayadan ugu faraxsannahay waan u mahdinaynaa insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr jasaakum allahu khayran howlgalkii ka dhacay hotel s y l waxaan u arkaa howlgal najaxay aad iyo aadna muslimiinta caalamka oo dhanna ugu faraxday waxay sugaysana wuu ahaa marka ilaahay baa ku mahadsan nimankaasi meesha galay ee dadaalka weyn sameeyey marka waxaan u arkaa arrintaasi arrin weyn oo usoo guul weyn usoo watay ummadda soomaaliyeed dadka islaamka ah jazaakum allahu khayran dadkaasi waxaa leenahay mataqaanaa howsha qabtay shaadiga iyo qimaashiinta ah miisaalkooda ilaahay ha badiya ayaan leenahay bismillaah anuu magacayga waa abuu talxa haddaan ka diibto oo ra'yigayga hoteelka s y l waa waxaan sugaynay horta waa wax la sugaayey oo aad loo sugaayey dadka muslimiinta oo dadka gaalada nacab oo islaamka oo fiyow aad bay u sugaayeen waayo muslimiinta meesha lagu dhibaateeyo oo shirqoolka loogu soo maleego oo dhibaatada iyo hagardaamada iyo badda iyo dhulka iyo cirka iyo gabdhaha iyo wax dhan dhulka laga gato waa hoteeladaas wey marka aniga haddaan aan dareenkayga ka dhiibta aad baan ugu faraxsanahay maanta muslimiinta haddaan dadka ku nool walaayada jubbooyinka gaar ahaan magaalada saakow waa ku faraxsanahay waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay dadkii meesha galay amsaalkooda ilaahay ha noo badiyo intii meesha ku shahiidayna shahiidkooda ilaahay ka aqbalo muslimiinta meel walbo ay joogaan waxaa looga baahan in la kaco oo ilaahay subxaanahu watacaala amarkiis la qaato waad arkaysaan gaaladii dhibaatada ay ku hayso muslimiinta habeen iyo maalin naagahi ay dilayaan caruurta ay leynayaan oo maxaabiista dadka ku hagurayaan habeen iyo maalin ay leynayaan badii la gadahayo wax walba la yeelay waxaas waxaa loo yeelayaa kitaabkan ilaahay aan ku dhaqanno iyo ma ku dhaqmayno waay marka waxaan leeyahay walaalihii meeshaas galay ilaahay ha ka aqbalo shahiidkooda dadkii meesha ku shahiiday ilahay shahiidka ha ka aqbalo dadkii ku dhaawacmay ilaahay noo dhayo gaaladii meesha ku dhammaatay ilaahay naarta ha ku shubo waxaan leenahay muslimiinta meel walba ay joogaan inay u istaagaan jihaadka fardiga oo fardoceynka oo nin walbo naag iyo nin iyo caruur iyo waayel nin walba waajib ku ah sida soonka maanta loo wada soomaayay ayuu jihaadka aayadaha waa isku xigaan waa ogtihiin kutiba calaykum alqitaalu kutiba calaykum asiyaamu war heedhe waa laska rabaa jihaadka nin walba waa laga rabaa hooyo iyo aabbe iyo naag iyo nin dhax qof hataa la weydiinaya male waa la baxaya dadka muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan u dadaarmayaa war waad dhimanaysaane muslimnimo ku dhinta waxa weeye su-aasha aad i weydiisay haddaan usoo gudba adeer qolada ilaadankiisa mujaahidiinta ama shabaab ama mujaahidiinta waxaa weeye weerarka ku qaaday hoteelka kaabiga ku haya macnaha madaxtooyada meesha ay ku sheegaan oo la yiraahdo hotel aswael oo wax kasta oo ay hayeen ama gaal ha ahaadeen gaalo waaba isleeyihiin saliibi iyo murtad ay u kala baxanay ahaayeen cir iyo dhul ay ka galeen waxba ka qaadi waayeen ninka maanta meeshay shala lahaayeen yaa imaan kara waa ka sifaynay ay shala lahaayeen ay maanta ilaadankiisa intaasoo saacadood korkooda lagu daray waxba qaba waayeen waxaan leenahay ilaahay idin abuuray u soo noqda haddaad tihiin haddaad tihiin ilaahidankii saliibi iyo haddaad tihiin baalkii ridaba aad tihiin u soo noqda kitaabka ilaahay iyo dariiqa ilaahay baan leenahay
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan markaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan qaybta afaraad taxana aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka oo aan ku soo gudbinayno macaarik waaweyn iyo futuuxaadyadii ay muslimiintu soo hoyiyeen bisha barakaysan ee ramadaan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaariik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada afaraad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada camuuriya oo dhacday xilligii uu khilaafada muslimiinta ee cabaasiyiinta hogaaminayay almuctasim billaah raximahullah nasaaradii ruum oo iskaashanaya ayaa sanadkii aad ee hijriyada waxa ay duulaano kusoo qaadeen magaalooyin ka mid ah dhulka islaamka ee ay ka talinaysay khilaafada cabaasiyiinta waxa ay halkaasi ku dileen dad badan iyagoo qafaashay tiro kale oo ay qayb ka yihiin haween muslimaad ah haweenkaas ay gaaladu gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ahayd haweenay reer bani haashim ah haweenaydan ayaa markii ay gacanta u gashay cadowga nasaarada dhibaatadana kala kulantay waxa ay gurmad iyo garab weydiisatay almuctasim billaah oo ahaa hogaamiyihii muslimiinta waxa ayna ku dhawaaqday waa muctasimaah almuctasim ayaa isagoo ku sugan xaruntii khilaafada ee magaalada baqhdaad waxaa la soo gaarsiiyey qabarka haweeneydaas muslimadda ah isagoo isku dubariday ciidamo muslimiin ah oo ka dhiidhiya xadgudubka gaalada una hiiliya mustadcafiinta ay haweenka muslimaadka ah ka mid yihiin almuctasim billaah oo soo labistay labiska dagaalka ayaa talis milatari ka dhigtay deegaano dhaca galbeedka webiga dijla laakiin nasaarada ruum ayaa markii ay ka war heleen gulufka muslimiinta waxa ay ka carareen goobihii ay kusoo duuleen tani kuma qancin almuctasim billaah inuu dib ugu noqdo magaalada baqhdaad maadaama gaaladii ay carareen wuxuuna kulmiyey saraakiishii muslimiinta isagoo weydiiyey inay u tilmaamaan magaalada ugu dhufayska adag ee ay nasaaradu ruum ka taliyaan waxay sheegeen in magaalada camuuriya ay tahay tan ugu adag ee ay nasaaradu ka taliyaan welina aanay jirin hogaamiye ka tirsan muslimiinta oo duulaan ku qaaday gaalada xaggoodana ay uga sharaf badan tahay alqusdandiiniya almuctasim billaah ayaa hoosta ka xariiqay in magaalada camuuriya ay noqon doonto hadafkooda halkaasna ay duulaan ku qaadi doonaan waxa uuna go'aansaday in camuuriya kadib aanay nasaaradu helin awood dambe oo ay ku istaagaan iyadoo ay dheer tahay in macrakadaasi ay hiilo iyo nusro u tahay haweenkii muslimaadka ahaa ee cirdigooda lagu tuntay nasaaradii camuuriya markii ay maqleen inay ku soo socdaan ciidamada muslimiinta waxa ay diyaariyeen ciidan ka hortaga dagaalka kusoo wajahan almuctasim isaguna waxa uu ciidankiisa u qeybiyey ilaa saddex qaybood waxay guutooyinkii ciidamada muslimiinta go'doomiyeen magaalada camuuriya nasaaraduna albaabada ayay soo xirteen dhufeesyadooda ayna galeen tanina kama reebin muslimiinta xaqiijinta hadafkooda guutooyinkii jugta culus ee ciidamada muslimiinta ayaa bilaabay in manjaniiqa ay ku garaacaan dhufaysyada nasaarada taasoo keentay in dhufaysyadii nasaarada ay burburaan mid ka mida derbiyadii dumay ay ciidamada muslimiinta waxa ay ka heleen duleel weyn oo ay ka geli karaan magaalada camuuriya mar keliya ayaana ciidan aad u badan halkaasi ka gudbeen iyagoo takbiirsanaya ayayna galeen magaalada nasaaradii ruum oo uu lama filaan ku noqday in ciidamada muslimiinta ay soo galeen magaalada ayaa argagax iyo walbahaar adag la soo darsay waxaana dhacday in nin weliba uu ku fakaro sidii uu naftiisa ula baxsan lahaa marka laga soo tago nasaarada aadka u badan ee halkaasi lagu dilay waxa ay ciidamada muslimiinta gacanta ku soo dhigeen maxaabiis badan oo uu ka mid yahay ku-xigeenkii duqa magaalada camuuriya bamnaadis sidaasi ayay ciidamada muslimiinta ku furteen magaalada camuuriya bishii ramadaan sanadkii aad ee hijriyada waxaana furashada camuuriya ay taariikhdu ku lamaanisay magaca khaliifka almuctasim billaah raximahullah shucarada muslimiinta ayaa tiriyey gabayo ay ku ammaanayaan guushii camuuriya waxaana abwaanada gabayada tiriyey ka mid ah abutamaam raximahullah kaasoo ay qasiidadiisu ka mid ahayd السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta afaraad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowxa waraysiyada ayaan soo gaarnay ciidamo yahuud ah ayaa waxaa lagu dilay marinka khaza iyadoona xasuuq qor leh ay yahuuddu geysteen ciidamada gumaysiga yahuud ayaa halkooda kasii wada beegsiga ka dhanka ah dadka abriyada ah ee ku dhaqan marinka khaza duulaanka iyo xasuuqa aan kala sooca lahayn ay maamulka sahyuuniyaddu ka wadaan marinka ayaa soconaya bishii lixaad oo xiriir ah maanta oo ku beegneed shanta bisha barakaysan ee ramadaan duulaanka yahuud ee khaza wuxuu galay maalinkii boqol lixdan iyo labaad yahuudduna waxaay geysteen toddoba duqaymo oo hor leh kuwaasi oo ay ku beegsatay dhowr guri oo ay deganaayeen dad rayd ah oo aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza waxa ay sheegtay in xasuuqyadan ay ku shahiideen in ka badan lixdan xubnood halka ay ku dhaawacmeen boqol kale waxayna u badnaayeen caruur iyo haween dhanka kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta waxay sheegeen inay dileen afar askari oo ka tirsan ciidanka yahuudda barnaamijka dhuuxa waraysyada caawo intaas barnaamijka dhuuxa waraysyada dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa kan mid la mid ah inta aan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh